Ciidanka gaarka ah ee Hay'adda Sirdoonka iyo Nabadgelyada Qaranka NISA yaa howlgal qorshaysan xalay ku fuliyeen deegaanka Shabeeb ee gobolka Shabeellaha Hoose Waliban iyo dileen horjooga sare oo ka tirsanaya kooxda Al-Shabaab oon qaabilsanaya qorsheyo ka weeraradii hoobiyaal Kahayan oo ka dhiyayeen magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii laba kun labaatiyo sideedii ciidanka NISA oo si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaga horjoogahan yaa howlgal fuliyeen kadib markii la hubiyo xogta ku saabsan horjoogaha iyadoo la xaqiijiyay in isla goobtaasi laga khaarijiyo dhammaan maleeshiyaadkii ilaalada aan hayay dhinaca kale ilaali howlgal oo duqeyn ee shalay galab ilaa xalay ciidanka nisa ku fuleen deegaanka el hareeri ee gobolka hiirana yaa lagu dilay afartan ilii xubnaad oo ka tirsanaya kooxda al-shabaab oon isku jarin horjoogayaal iyo maleeshiyaad haanasoo laku beegsidii goobyo gabaad ka dhikadayana hay-adda sirdoonka iyo nabadsugyada qaranka nisa ayaa koronqaadii howlgalada qorshaysan oo lala beegsada kooxda hila taliyaha guud ee hay-addusu ku suganya deegaanada howlgalada ka socda nuur xuseen maxamed raadiyo baydhabo baydhabo